qofka mucaaradka waxaa looga looga baahan yahay in qaladka wasiirka uu ku jiro uu tilmaamo qaladka xukuumadda markaa hadda xilka haysa inaan tilmaan ka bixiyo ee looma baahna inaan baxo dawlada shisheeye xiriir uu la sameeyo jawaano lacagi lagu soo geliyay dalka lacagta lagu bixiyo sida eedaha oo qaar laga soo gaaray idinkaba laga hameli idiin sax ma aha taas laakiin haddii ayna jirin taas ciddii ku eedaysan haddana in la- oo- oo- oo- oo- ay ku waysi waaye muxuu ahay mustoowaha ay hadda taagan tahay hoos ay ugu dhacdaa atleas atleast inay hoos ugu dhacdaa laakiin haddii inta las eedeeyo ee, eedaas ay noqoto mid un el- shacabka soomaaliyeed wax loogu dhimaayo oo kadib lagu t- kala tago dowladnimada inay wax u dhimaysa annaga waxaan rabnaa dowladda soomaaliya ee maanta jirta ee xukuumadda ay- iyo iyo muxuu ahay madaxweynaha intaba inay tilaabada ay qaadayeen ay noqoto mid dowladda soo ee shacabka soomaaliyeed dan u ah waxaan shacabka iyo dalka dan u ahayn ciddii ku kacdaa ikhtiyaar yadaal ama mucaarad ha noqoto ama muxaafad ha noqoto arrinta jenaraal senator cabdi qaybdi arrintaas qalad weyn u ah qalad aad u weynaya qaladka asaga waxaa loo baahan yahay dowladdana looga baahan yahay golaha fulintana looga baahan yahay baarlamaanka soomaaliyeedna looga baahan yahay in guddi loo saaro dowladaa lagu eedeynayey dhagaha meliyan annaga dowlada shisheeyaa lagu eedeynayey muxuu ahaay waxaasoo dhan in guddi loo saaro haddii ay caddaato in dowlada shisheeye arrintaas ay kulug lahaayeen dalka ay ka baxaan ilaan waxay soo wadaan oo kalaa ka weyn haddii ayna ku shaqo ku laheenna oo qalad dhacay oo ciidankeena iyo hay-adaheena amniga dhexdiisa ay ka dhaceenna in apologize buuxa senatarka la siiyo laga raaligeliyo laga qanciyo aa loo baahan yahay isku soo wada duub dalkeenna wuxuu u baahan yahay hay-ado issaxo ama ha noqdaan kuwa mucaarada ama ha noqdaan eh, muxuu ahay en, eh, kuwa maxaafada in qaldaadka la tilmaamo laga faa'iidaysto loo kala cararo si berrito shacabka soomaaliyeed kalsoonidiisa qolo walbaba ay u kasbato